bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacanoo wanaagsan dhammaantiinba waa shabakada wararka ee qurba jooga soomaalida somaali diaspora com waa haddahaanu idiinsoo tubin jirnay warar waxay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba naga soo gaadhay qodobada aad ku maqli doontaan wararka iyago waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo dib ugu soo laabtay caasimadda somalilan hargeysa sheegayna inuu etoobiya ku wargeliyey qabsashada ay ciidamada somalilan qabsadeen degmada taleex hargeysa oo si ballaadhan loogu soo dhoweeyey garaad jaamac garaad ismaaciil guddoomiyaha wargeysyada haatuf media nadwe oo ka hadlay markii u horreysay tallaabada shirkadaha isgaadhsiinta somalilan ku oggolaadeen in website-ka haatuf dharnet hawada laga saaro waxaa kale oo aynu ku eegi doonaa qaramada midoobay oo walaac xoogan ka muujisay musaafiriinta iyo xaliga lagu hayo dadka soomaalida ah ee ku nool dalka kenya qodobadaasi waa wararkayaga oo kooban haatanna iyagii oo fidsan madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil zeylici ayaa kusoo laabtay caasimadda dalkii hargeysa kadib markii uu toddobaad ku maqnaa magaalada adis ababa islamarkaana uu kulamo halkaasi kula yeeshay madax sare oo ka tirsan dowladda etoobiya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan waxaa garoonka caasimadda hargeysa ee cigaal international airport ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo qaar ka mid a madaxda dhaqanka ee somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil zeylici uu qolka nasashada ee gegada diyaaradaha ee cigaal international airport kula hadlayay warbaahinta ayaa ka warramay socdaalkiisa shaqo ee uu ku tegay dalka etoobiya waxaanu xusay inuu guul ku soo dhammaaday
ilaahay baa mahadle horta waxaan kusoo nabad noqday waddankaygii hooyo waxaan ku maqnaa dalkaanu jaar ka nahay etoobiya muddo shan maalmooda ilaa lix maalmooda anoo iyadoo howlo gaara u tegay kolley aanan u tegin hawl shaqo oo weyn oo ahayd ama de martiqaad dawladda u tegin haddana ninka madaxda qaranka madu meel tago kolley inuu la kulmo madaxda dalka dhigiisa ah waa way dhacdaa hawshaa u tegana insha allah way way iska soo dhammaanaysaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan waxaa kaloo uu sheegay inuu maalintii shalay ahayd la kulmay madaxweynaha dalka etoobiya maxay ka wada hadleen waxaan la kulmay runtii shalay madaxweynaha dalka etoobiya oo muddo shan iyo afar daqiiqa aan maaragtay aada uga sheekaysanay xaaladda geeska xagga nabadgelyada iyo iskaashiga somaliland ee ka dhexeeya iyo etoobiya runtiina si aada iyo aad maaragtay ay inoo danaynayaan ama ay inoo arkaan dalka labaad ee etoobiya maaragtay saaxiibka ugu dhowanahay yahay wayna yihiin oo inaguna wada ogtiino waa etoobiya waa dalka koowaad marka somaliland aynu nahay hadduu baasabor yahay iyo hadduu maaragtay xidhiir dhow oo ganacsi tahay iyo hadday wada shaqaynta amniga tahayba runtii si dhowan waa shaqayno ama dalka noogu dhowo dalkeen labaad si wanaagsan baan isku afkarnay anigi madaxweynuhu wax badanoo ka jira gobolkana aad baan ugala sheekaysanay waxaana runtii ugu muhiimsanaa fariinta uu nafaray ahaa in etoobiya brioritigeedu ay tahay deganaanshaha gobolka oo xagga nabadgelyada ay brioritiga siiyaan cid kasta oo jaarla-an ay jecel yihiin inay sida ay u degan yihiin ama horumarka ay gaadheen laga daydo mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici waxaa kaloo uu jawaab ka bixiyey gelitaankii ay ciidamada qaranka somalilan galeen degmada taleex ee somalilan waxaanu xusay inay arrintaa etoobiya ku wargeliyeen runtii waan ka wada hadalnay oo dadka maaragtay saaxiibadan ahay nagala shaqeeya ree amniga ama daneeya arrimaha somalilan ama daneeya arrimaha geeska aad iyo aad bay uga hadleen laakiinse waxaan u sheegnay inaynaan haddaan somalilan dowladda somalilan nahay inaanaan wax dhibaato awadin arrintaan u tegnanahaydun in dadka reer somalilan dhibaato dambe ayna ku dhicin sidii markii hore ku dhacday oo nabadgelyada la ilaaliyo horumarka dadka la gaadhsiiyo wayna ku qanceen markaan idhi wax dhibaataa kama wadno waxaanse diidaynaa inay meesha ka abuuranto dad ka abuura qallaase hadhowna halkaasi maarata argixisiyo balaayo kale soo daba gasho wayna ku qanceen runtii markaa tegitaankaasi inuu mid ahaa nabada oo dalka maarta iyo dadka loogu daninayay waxaa caasimadda dalka hargeysa maanta si ballaadhan loogu soo dhoweeyey garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid ah garaadada gobolka sool isla markaana in badan taageeri jiray kooxda khaatumo soo dhoweynta garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale waxaa ka qayb galay shirguddoonka labada gole ee sharci dejinta gaar ahaan guddoomiyaha golaha guurtida mudane salebaan maxamuud aadan iyo kusimaha guddoomiyaha golaha wakiilada ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi mudane baasha maxamed faarax salaadiin boqorro iyo madax dhaqameed tiro badan wasiirka wasaaradda madaxtooyada somalilan mudane xirsi cali xaaji xasan oo horkacayay wafdiga uu garaad jaamac garaad ismaaciil xubinta ka ahaa ayaa u mahad celiyay guud ahaan shacabka somalilan soo dhoweynta miisaan kale ee ay u sameeyeen garaadka waxay muujinaysaa somalilan qiimaynta ay ku qiimaynayso garaad waxay muujinaysaa qiimaynta ay somalilan nabadda iyo dadkeeda oo isku duuban ay reer somalilan qiimaynayaan bay muujinaysaa waa waxay caan ku yihiin reer somalilan inay yihiin dad jecel nabadgelyada jecel isku duubnida jecel dowladnimada ku dhistay walaalnimo iyo isu tanaasul iyo wadahadal ee aan ku dhisan jujuub iyo is-afduum iyo isxo- isxoogtoon aan ku dhisan ayay muujinaysaa biseelkeeday muujinaysaa somalilan iyo qiimahay u hayaan dadka dadka yacni eh, degaanka somalilan oo dhan guud ahaan ciddii ka maqani yacni siday u tabayaan iyo dareenka ay u hayaan bay muujinaysaa Eh, garaad waxaanu kugu soo dhowaynaynaa dalkaagii Eh, waxa weeye ku soo dhowow baan leenahay Eh, sidoo kale eh, ninka cismaan isagana waxaan leenahay ku soo dhowow Eh, dadka reer somalilanna dhammaantood waa uga mahad celinaya dareenkooda fiican wasiirka madaxtooyada ee somalilan waxaa kaloo uu ka hadlay hanjabaado ka soo yeedhay maamul goboleedka puntland waxaanu sheegay in somalilan ay mar walba tixgelinayso nabad ku wada noolaanshaha mandaqadda waxaan leenahay annagu ma caytanno caytami mayno af xumana waxaa la yidhahdaa nabadna waa kaa kaxaysaa colaadna waxba kaagama tarto dadka reer somalilan waa dadkaa muuqaalkooda ku muujinayey dareenkooda nabad jacaylkaa iyo isku duubnidooda waxay kala tabaan iyo waxay kala t- eh, kala tabanayaan iyo waxay eh, tabayaan ama u dhexeeyaana waa wax reer somalilan u dhexeeya waxaan leenahay dadku iminka ma dhalan taariikhduna maanta dhalan mayso somalilan waxay jiri jirta oo ahayd torotarigii la yaqaanay ama xuduudihii la yaqaanay ee uu ka tegey gumaysto ee la odhan jiray somaliland protectory soomaaliyana gaar bay ahayd oo waa la yaqaan xilligaynu soomaaliya isku darsannay waxay ahayd soomaaliyana soomaaliya ay ahayd koonfur baa la odhan jiray somalilandna waqooyi baa la odhan jiray may qaldanayn haddii somaliland madax banaanadeedii la soo noqotay oo ay waxa weeye dadkeedii tashadeenna dalkii somalilandna waxba iskama bedelin dadkeediina waxba iskama bedelin intii annaga differenceka iyaga iyo wixii aanu anagu isku garan weyno annagaa maamulanayna ee waana lagu yaqaanaa reer somaliland runtii inay ku dhammaystaan waxooda wada hadal iyo isfaham laakiinse waxaanu leenahay fadqalalada ka daaya fidnada ka daaya dagaalka aad u baaqaysaan ka daaya kuma degdegna dagaalkoo ma doono nama samahadiyo ninkii dagaal noogu baaqaaya ka daaya garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale ayaa xukuumadda somalilan madaxda dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada uga mahad celiyey soo dhoweynta ay u sameeyey waxaanu sheegay inaanu marti ku ahayn somalilan salaanka bacdi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaanshaha aan maanta ku soo noqday deegaankaygii sida qiimaha leh ee aad ii soo dhoweyseen ee sharafta leh ee walaaltinimada ah ee tulliimada ah aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaa weeye anigu halkan marti kuma yihi Eh, sidaa uu sheegay eh, wasiiradii iga horreeyeen deegaankaygii baan imi oday dhaqameed baan ahay Eh, siyaasi ma ihi gaar ahaan waxaan idin leeyahay shacabka ee reer hargeysa mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaa weeye ninkii jiray wuxuu yidhi saa ka hortowsiya kama kicin waa wada hadlaynaa waana isu imaanaynaa waana tashanaynaa soomaalida waxaa tiraa gacmo geli jira hoos baa loo dhaqaa odayga caanka ah ee somalilan xaaji cabdi xuseen cabdiwaraabe ayaa ku tilmaamay garaadkan maanta la soo dhoweeyey aabihii shaksi kaalin weyn ka soo qaatay dhismaha qaranka ina garaad jaamac wey garaad ismaaciil weeye garaad jaamac aabbihii wuxuu ahaa nin nabad jecel wuxuu ahaa ninkii soomaaliliin asaaskeeda ahaa wuxuu ahaa nimaan mar qura ka cadhoonin soomaaliliin wuxuu ahaa nin aqoon leh isaguna hadduu maanta dharaara cadhooday oo rag raacay hadduu soo noqday waa mahadsanya jaamac garaad jaamac iyo inta la socotaaba iyo meeshay ka yimaadeenba waa mahadsan yihiin waa soo dhowaynaynaa wixii la kari karo ay tabanayaanna hadal baa lagu dhammaynaya waxaa kaloo halkaasi ka hadlay suldaanka guud ee beelaha somalilan suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir waxaan halkan ku soo dhaweynayaa oo bacsmad furan kugu soo dhaweynayaa garaad jaamac garaad ismaaciil waxaan ku leeyahay ku soo dhowow magaalada hargeysa mafaajiixdeediina sidaa nagaga guddoon guddoomiyaha golaha guurtida somalilan mudane salebaan maxamuud aadan ayaa waxa uu dhankiisa ka sheegay inay farxad u tahay soo dhoweynta loo sameeyey garaad jaamac garaad ismaaciil
garaad jaamaca garaad ismaaciil waxaan leenahay soo dhow muuqaalkeedun baa maalmeeyar kala maqnaaye dee waad joogtaa walba waa waanu ku soo dhoweynay odaygii aabbahaana waa niqi nin wanaagsan oo alle dhowr ah dhowr ah adigana bela kaamaanaan arag insha allah halkuun baynu ka sii wada wadayna kolley howlo badan oo dee inoo wada yaalli waad ka qayb gelaysaan waa ay jiraan laakiin wax dhibaato oo guud oo ballaadhan oo yaalla waanu kuga cabsi gelinana ma aragno su-aan gare ahlan wasahlan dalku waa dalkaagii dadku waa dadkaagii dee wada garaad baa gudoomiyaha wargeyska haatuf ee la xayiray baashe cabdi gaboobe ayaa markii u horreysay waxa uu ka hadlay xayiraadda xukuumaddu ay ku riday wargeyska haatuf iyo weliba shirkadaha isgaadhsiinta oo hawada ka saaray website-kii haatuf dotnet gudoomiyaha wargeysyada haatuf oo u warramayay warbaahinta ayaa waxa uu ku tilmaamay tallaabadaasi mid caqliyadda ka fog ka hadlayaa tallaabadan u dambeysay ee shirkadaha isgaadhsiintu aqbaleen in lagu xayiro website-kii haatuf iyo kii somaliland times oo runtii ah wax aada loola yaabo oo anugu waxaan ku tilmaami karaa inay tahay tallaabo nacasnimoa laakiin waxay ka mid tahay uun adigu tallaabooyinkii u dambeeyey xukuumadda madaxweyne silaayo ay kula dagaalamaysay xorriyat alqowlka siiba xorriyadda saxaafadda mana aha runtii tallaabo naga hor joogsan karta inaanu gudano xilkayaga media ahaan wargeys ahaan runtii anaku lama yaabanin xukuumadda waayo ceeb u harsan oo ay aanay samaynin oo ay iska dhowraysaa ma jirto laakiin waxaanu la yaabsannahay shirkadaha isgaadhsiinta ee ka aqbalay amarkan iyagoo aan wax taxgelina siinin shacbiga reer somalilan iyo dadkii macaamilka la ahaa muddada dheer oo isgaadhsiinta shirkadaha isgaadhsiinta iyo iyo mediahu dee xidhiir baa ka dhexeeyey muddo dheer jiray shirkadaha isgaadhsiintu waxay ka doorbideen macaamiishoodii waxay ka doorbideen dhowr qof oo caailadan madaxweynaha oo ku nool halkaa fowqa madaxtooyada ayay ka doorbideen oo berri ka tegi doona meesha waa arin aada loola yaabo arin haatif wax yeelaysa maaha laakiin iyaga wax isyeelaya waayo anaku xalayba waanu update garayna website-ka yagi iyagoo blocking iyo wax walba sameeyey ayaanu haddana ay noo suurtoodo inaanu update garayno oo waxaana ugu bishaareynayaa akhristayaasha website-ka haatif guda iyo dibadba in aanu ay noo suurtoobi doonto mar walba inaanu update garayno website-ka dowladdu dee bal cirkas cyber spaceka samada maraya iyadoo bal awood ay ku qabato hala timaado waxaan dowlado waaweyn baa u taag waayey waa wax lagu qoslo waxaanu blogaraynana iyadoo twenty first centurygii lagu jiro qarnigii koob iyo labaatanaad oo technolojiyadu heerkay marayso la ogyahay waxaanu blogaraynanaa website caqliyadda waxaa ku talinaysa ee meeshan madaxtooyada fadhida waanu ognahay oo waa baashe cawil iska dhigaya xariif ku mutahasusay miidiyaha laakiin jar unbuu dowladdii ka ridayaa annagana waxba nama yeelayo hawsheeda waanu wadanaynaa
qaramada midoobey ayaa waxay walaac ka muujisay xadhigga iyo musaafiriinta ay dowladda kenya kula kacday in ka badan kun qof oo qaxoonti ah oo u badan dad soomaali ah kuwaasi oo lagu qaqabtay howlgallo ay dowladdu sheegtay inay kula dagaalamayso argagixisada oo ka dhacay magaalada nairobi muqdisho ayaa shalay dib loogu celiyay labiyo sagaashan qof oo ahaa horumadii labaad ee soomaaliya oo laga soo musaafiriyo kenya iyadoo sagaalkii bishan abril ee aynu ku guda jirnayna muqdisho la geeyey labiyo siddeetan qof hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobey ee u n h c r ayaa waxay xaqiijisay inay ku guulaysatay toban qof oo ah qaxoonti diiwaan gashan inay ka badbaadiso in soomaaliya dib loogu celiyo inkasta oo uu jiro qof diiwaan gashan oo la masaafiriyey u n h c r waxa uu suuro gashay inay tagto garoonka kasrani iyo saldhigyada booliska waxaana u suuro gashay inay sii dayso dad haystay iyagu waraaqaha aqoonsiga qaxoontinimo hay-addu waxay tilmaantay inay jiraan warbixino sheegaya xadgudubyo loo geystay dadka la xidhay